إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah afar qof oo isku qoys ah ayaa ku geeriyootay duleedka magaalada muqdisho kadib markii uu gurigooda ku weeraray askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo ay xidid yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray askarta kenya ee haysta deegaanada kudhaa iyo cabdalla biroole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaa sii kordhay tirada dadka etoobiyaanka ah ee ku dhintay iska hor imaadee dalkaas ku dhex maraya ciidamada iyo kacdoon wadayaasha dhismaha masjid weyn oo dhowaanahanba ka socday deegaanka ilbeeto ee gobolka gado ayaa weli qabyo ah iyadoona guddiga masjidka ay fariin u dirayaan bulshada muslimka ah madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in shir ka dhan ah dowladda federaalka ah oo uga furmo magaalada dhuusamareeb iyadoona ciidamo dowladda federaalka halkaa ka joogay diyaarada lagu qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isbitaal cusub ka furtay gobolka shabeellaha hoose kaasoo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu ku dhaco xanuunka korona qoysas reer miyi ah ayaa maamulka galmudug ku eedeeyey in ay ka barakiciyeen deegaanadooda iyadoona u adeegsaday awood ciidan donald trump ayaa weerar afka ah kala kulmay gabarh uu adeer u yahay iyadoona ku eedaysay inuu duwinayo dalka maraykanka warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkiyo faahfaahsan afar qof oo isku qoys ah ayaa ku geeriyootay duleedka magaalada muqdisho kadib markii uu gurigooda ku weeraray askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo ay xidid yihiin warkan waxaa inoo faahfaahinaya weriye maxamed cali aadan waa mahadsan tahay maxamed cali aadan askari ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalka ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday guri ku yaala deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim oo dhaca duleedka koonfureed ee magaalada muqdisho halkaasoo ay deggan yihiin qoys uu gabar ka qabo askarigan ayaa rasaas ooda uga qaaday dad badan oo guriga joogay xilli loo fadhiyey tacsida gabar uu habeen hore ka dilay isla guriga inta la xaqiijiyey wuxuu weerarkan ku dilay afar qof halka uu ku dhaawacay shan kale inkastoo sababta arrintan ka dambaysa ay ka soo baxayaan warar iskhilaafsan ayay haddana dadka deegaanka sheegayaan inta u muuqan kartay oo keliya waxaana ka mid ah cabduqaadir yuusuf jimcaale tabeelaha sheegran wax xalay ka dhacay waxay ka bilowdeen waxaa nin reer ama famil ka tirsanaa oo gabartiisa miyiga la geeyey oo miyiga ku dhimatay halkaasoo muran ka bilowday kadib cunteedii inkaa dilay buu yidhi oo si dulmi ama kas u dilay halkaasoo muran ka bilowday magarad islaamtii ka wada gabadhu gurigo xalay wax ku layn yani ku dilaayay habeen hore intuu yimid buu qof dumara ku dilay qofkii dumarka ahaa markuu dilayba xalay iyadoo tacsidii wixii hawshii loo fadhiyo haddana mar labaad soo laab xalay isbitaalka waxaa la keenay oon ku arkayna waxay ahaayeen wiil yar oo sideed sana aan ku qiyaastay iyo saddex rag ah yani oo meyd ah afartaasa markaas meyd ahayd iyo laba qof oo yani dumar gabar yar iyo hooyadii inay taan umaleen ayagana dhaawaca yarka xalay la dilay iyo cunugiisa maamadii dhashay baa inaan la fiilaan waxa weydiinayo ninka maseerne gabadha la waday baadmiyiga ku dhimatay darteed waayo arrinta halkaas yani u badan tahay aan qiyaasayo taana maseerka la sheegay laakiin gabadha la waday ee soo dhimatay weli ninka kasii wado yani alhamdulilah u dhimatay ninkaa dilay buu yidhi halkaas muran ka bilowday iyo buuq ka bilowday wararka qaar ayaa sheegaya in madaxa looga jiray askariga dilka geystay iyadoo saraakiisha dowladda federaalka ay ka gaabsanayaan inuu iyaga ka mid ahaa waana uu baxsaday dhacdadan ayaa ah musiibo weyn oo la soo daristay qoyska ay dhibaatadu soo gaartay inta badan qoysaska xididka la ah ciidamada dowladda federaalka ayaa la kulma dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin weerar iyo handadaad ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray askarta kenya ee haysta deegaanada kudha iyo cabdalla biroole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jira milatariga iyo sidoo kale guutooyinka madaaficda ayaa waxa ay weeraro kala duwan ku qaadeen saldhig saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose saldhigyada la weeraray waxa ay ku kala yaalaan deegaanada cabdalla biroole iyo sidoo kale kudha labadan deegaanba ciidamada kenyaatiga ah ee ku sugan waxay la kulmeen weeraro toos ah iyo sidoo kale duqaymo kaga yimid dhanka guutada madaaficda ee mujaahidiinta sidoo kale kenyaatiga waxaa lagu weeraray deegaanka husingo oo isna ka tirsan gobolka jubbada hoose weeraradan ka kala dhacay saldhigyada kenyaatiga ku leeyihiin jubbada hoose ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay sidaan oo kale milatariga buuraha golis ay weerar xoogan ku qaadeen ciidamada biesta maamulka puntland saldhig ay ku leeyihiin buuraha galgala faahfaahina ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada la duqeeyey ma aanan helin balse wixii kasoo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku dhagaysa doontaan waxaa sii kordhay tira dadka etoobiyaanka ah ee ku dhintay iska hor yimaadee dalkaas ku dhex maraya ciidamada iyo kacdoon wadayaasha wariye hashim ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya dalka etoobiya ayaa waxay sheegayaan in ay sii korortay dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay iska hor imaadyada iyo kacdoonnada ka socda dalkaasi afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay ciidamada etoobiya sii laba jibaareen cadaadiska ka dhanka ah deegaanada oromada taas oo dhalisay isku dhacyo uu dhiig ku daatay inkastoo warbixinnada xukuumadda abiy axmed lagu sheegayo in ay dhimashadu sii cagacagaynayso laba boqol iyo afartan qof haddana ilaha madax bannaan ayaa waxay sheegayaan in dhimashadu saddex boqol kor usii dhaafayso tan iyo markii abiy axmed oo ka hor hadlay baarlamaanka adisababa una goodiyey dadka kacdoonka wada ayaa waxaa la dareemayaa in ciidankiisu aanay waxba u reebanin dadka shacabka ah sida xogta lagu helayo magaalada adisababa oo keliya waxay ku xoreen saddex kun oo qof oo oromo ah waxaana jira dad badan oo ay jirdil u geysteen arrintaas dadka oromada ah kuma dhalin inay isdhiibaan taabeddelkeedana waa ay diideen inay u hoggaansamaan awaamirta dowladda sida in la furo dukaanada iyo guud ahaan goobaha ganacsiga sidoo kale dhallinyarada keero ayaa isku dhaarsaday inay qaadayaan tallaabooyin uu la yaabo abiy axmed waxaana la saadaalinayaa in ay jiraan waddooyinka soo gala adisababa iyo korontada ama dabka cumar oromo oo ah siyaasi u dhashay qowmiyaddaas oromada ayaa sheegaya in arrintaasi ay muhiimad weyn uga fadhiso hadday ku guulaystaan waxaa dhahi kartaa markaa saddex shay mid mid bay dhahi kartaa biyaha ay istimaasho caasimada ina la jaro adisababa shan albaab bay leedahay laga soo galo shanta albaabaa laga yaabaa ina la xidho horta tan harar waa la xidhaba gaarigii ka imanaya jibuuti transitka mid oo m maaragtay socon karaa ma lahan hadda eeradan waxay ku wareejin doonaan shanta albaab ee adisabad haddii la xidho ilaa wihii amhaarka iyo kuwa kaleba ku nool ilaa nasanti ma lahane oo ku nool waxay cunayaan abeena maaragtay beeraleeda laba balan oo takale ku higto inay banaanka usoo baxaan mudaaraad hadda ani absi weyn ay ku jirto niman waxaa la keenay afabishi aqoonin oo aqoonin aforomada hadda waxaa absi ku jirta arin nimankan haddaa salaantida taabad waay jawaabkiisu salaan wax kale ma jiro ya etoobiya gumeesii weyn oo waxaa meesha ka arkaysaa an etoobiya waan ku dhashay ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa farriin qayladhaan ah u dirsaday madaxweynaha eritreya taas oo keentay in loo soo diro ciidamo kumaandoos ah kuwaas oo haatan ilaala ka haya madaxtooyada tiradooduna ay gaarayso lix boqol ciidamo kale oo eritreyaan ah ayaa waxaa la soo dhoobay xadka ay la wadaagaan tigreega oo dhowaan ku dhawaaqay in ay ku biirayaan kacdoonnada waxayna u muuqataa arrin ou dalbaday abiy axmed oo ah in eritareyaanku ay dhabarka ka soo wareemaan haddii tigreegu ay isku dayaan inay xukuumadda ama amxaarada hujuumaan si kastaba ha ahaatee dalka etoobiya waxaa maanta aad looga hadalhayaa sida uu xaalku noqon karo maalmaha soo socda maadaama ay goodiyeen dhallinyarada ormada ah ee keero dhismaha masjid weyn oo dhowaan ahaanba ka socday deegaanka ilbeeto ee gobolka gado ayaa weli qabyo ah iyadoona guddiga masjidka ay fariin u dirayaan bulshada muslimka ah waa kan uriye maxamed ismaaciil deegaanka ilbeet oo aan socdaal shaqo ku tagay maalintii shalay ayaa waxaan kula kulmay guddi gacanta ku haya dhismaha masjid weyn oo la doonayo in laga hirgeliyo deegaanka goobta laga dhisayo masjidka ayaa waxaa horey ugu dhisnaa masjid qadiimi ah oo ku fadhiya dhul yar hase ahaatee waa la dumiye sida loo ballaariyo waxaana arrintaas si faahfaahsan uga hadlaya mid ka mid ah guddiga masjidka dhismihiisa wakhtigii la bilaabay haddaan kaaga soo bilaabo dhismaha duminta ah bisha rajab oo laba iyo toban joogto ayaa la dumiyey masjidka markii hore wuxuu ahaa labaatan dhirir ah gudaha oo toban ah ayuu ahaa labaatankii tobanaa la dumiyey tobanna weliba anoo dhisan tahay hadda waxaa laga dhigay gudihiisa labaatan dhirirkana labaatan iyo shan marka dadkii yaa ku batay masaajidkana waa nagu yaraaday waxoogaa in la ballaariyaa loo dumiyey saas aawadeeda loo dumiyey hadda dhismihiisna saas u socdaa guddiga dhismaha masjidka iyo guud ahaan dadka deegaanka ilbeeto ayaa dadka muslimiinta ah u soo jeediyey inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka iyagoo ka warmay sida loogula xiriiri karo iifi sida markaan kaaga soo bilaabo furaha iifisada waa sagaal soddon iyo saddex toddobaatan iyo sideed soddon iyo lix waa iifisada akoonka masjidka soddon iyo labo siddeetan iyo afar afartan iyo shan soddon iyo saddex waa ku celinaa furaha iifisada waa sagaal soddon iyo saddex toddobaatan iyo sideed soddon iyo lix akoonka masjidka soddon iyo labo siddeetan iyo afar afartan iyo shan soddon iyo saddex sida ka sugan nebigeena sala allahu calayhi wasalam qofkii masjid dhisaa wuxuu allah jannada uga dhisaya guri masjidka oo aad wax ku darsato waa sadaqa jaariya oo aan kala goyn inta lagu tukanayo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in shir ka dhan ah dowladda federaalka ha uga furmo magaalada dhuusamareeb iyadoona ciidamada dowladda federaalka halkaa ka joogay diyaarado lagu qaaday wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya inta badan madaxda maamul goboleedyada ayaa waxay xaadireen magaalada dhowsamareeb oo lagu wado in ay ku yeeshaan shir lid ku ah madaxda dowladda federaalka ah ciidamo ka socda jubbaland ayaa diyaarada waxaa lagu geeyey dhowsamareeb kuwaas oo ilaali doona madaxweynahooda axmed madoobe halka ciidamada puntland ay kasoo ambabixeen magaalada gaalkacyo ayna soo gaareen magaalada dhowsamareeb si ay u waardiyeeyaan siciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland haddii halka uu soo gaaro shirkan oo arrimaha doorashooyinka iyo kuwo kale looga hadlayo waxaa martigeliyey axmed qoorqoor oo ah madaxweynaha galmudug sida muuqata waxa uu ku ballan furay saaxiibkii farmaajo oo asigu kursiga ku fariisiiyey farmaajo ayaa doonaya in wakhtiga uu kororsado laakiinse madaxda maamul goboleedyada ayaa arrintaasi diidan dhowaan waxaa baaqday shir farmaajo uu ku baaqay laakiinse waxaa iminka ay qabsanayaan madaxda maamul goboleedyadu mid ayagu ay qorsheysteen shalay magaalada dhuusamareeb waxaa laga daadgureeyey ciidamo farmaajo u daacad ah kadib markii sidaas in la yeelo ay dalbadeen madaxda jubbaland iyo puntland siyaasiyiinta qaar ayaa tillaabadaasi hadal hayaa
waxaa keenay inay dalbadaan especially labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland waxaa keenay ciidankani marka hore halkaas la geynayna waxay ahayd ciidan dowladdu soo tababaratay ee siyaasad loo adeegsaday doorashadii waxaa lagu caburiyey ka socotay galmudug oo nimankii mucaaradka ahaa doorashada ay geli lahaayeen lagu canaaday wadaadadii meesha joogi jiro hadda meesha laga saaray lagu canaaday marka waxay noqdeen ciidan gruub lasoo tababaray loogu talagalay inay shabaab la dagaalmaan laakiin loo adeegsaday siyaasad oo lagu qabsaday ama nin iyagu ay wateen dowladdu ay meesha ku haysay marka lama aamini karo waa ciidankii waa ciidan soomaaliyeed laakiin habka loo adeegsaday ayaa wuxuu keenay in laga tuun laga galo oo safetyga iyo inay caburin ama qaar u adeegaya xamar ku xira inay yihiin wadan state walba wuxuu leeyahay ciidan u gaara kaasaa ilaalinaya oo ku filan marka ciidankan loo adeegsaday marka hore siyaasad haddana waa loo adeegsan karaa waxaa la dhowrayaa qodobada ka soo baxa shirka ka furmaya dhuusamareeb iyo waxa ay ka tiraahdo dowladda federaalka ah sida mar kale warkan uu inoogu aqrinayo wariye maxamed cali aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isbitaal cusub ka furtay gobolka shabeellaha hoose kaasoo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu ku dhaco xanuunka korona maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellaha hoose ka hirgeliyey isbitaal cusub oo loo diyaariyey in lagu dabiibo haddii uu dad ku dhaco cudurka korona munaasabadii furitaanka isbitaalka waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan waxaana dhakhtar ka mida bahda caafimaadku uu dadweynaha u iclaamiyey in isbitaalka uu furan yahay insha allahu tacaala waxaan isugu imaanay furitaanka xafladaas ama xaruntaas aan furayno oo ay ka soo qayb galeen maamulkii degmada odayaashii nabadoonnadii shaqaalihii caafimaadkii ee dadweynihii magaalada bulshada ku noolaa dhammaan oo tan halkan hadda aan u fadhino waxaa inoo dhegan boorkii oo uu ku qornaa yani magicii xarunta iyo qaababkii loola tacaali lahaa iyo mataqaanaa lambaradii xiriiraadkii haddii ay dhacaan yani xanuunkii dad lagu arko meeshii ay kala soo xiriiri lahaayeen lambaradii ay soo wici lahaayeen xiriiraadkii noocaasa boorku uu ku qoran yahay xaruntii waa inoo furan tahay isbitaalkan ayaa loo dhammaystiray qalabkiisa sidoo kale waxaa tababar la tacaalista karoona ah la siiyey dadkii ka shaqayn lahaa waa kan mid ka mid a howlwadeennadaas marka waxyaabaha hadda oo lagu yaqaano asaga sida caadiga ah incubation periodka xilli huuriskiisa waa laba maalmood ilaa iyo afar toban maalmood sun and symptoms calaamadaha lagu aqoonsada waxaa ka mid ah qandho oo soddon iyo sagaal ilaa iyo afartan degree centigrade oo haya ka sarreysa dry cuff qufac qalalan vomiting dysapnea head egg renorea fatiqua shortness or low breathness short throat iyo wixii lamid ah marka daraasaadaasi waxaan ka baranay wax badan badan oo faa'iido badan leh kadibna qalabkii iyo wixiina si oo habsami leh waxna waana lagu tababaray waana u adkeynaynaa degmadeenna haddii ilaah yidhaahdo waana soo dhaweynaynaa bulshadeenna shacabkeena awilkii horena si oo diran waa ugu shaqaynaynay odayaasha dhaqanka ee degmada kuntuwaarey waxay soo dhoweeyeen isbitaalka waxaan u baahneen degmada u baahneed naga maqnaayo booska ka maqnaay ahayd insha allahu ilaahigii soo fududey ama haddaa iskale waxaan malaynaha cudurkan waa cudur caalamka ka jira sida walaalku u sheegay dad halleey maanta haddii waxaan ku haminayna ama maskaxda aan ku hayno dee ilaahay askeen alxamdulilah rabbi alcaalamiin aan leenahay waana soo dhaweynaynaa walaalaha ka qayb qaatay oo noo keenay oo ku dadaalay oo baahidaas aad ugu damqaday oo walaayaadka u dhex wareegay oo fikirkan iyo dhaqaale ku bixi insha allahu ilaahay ka abaal mareen leenahay magacayga saddexan arbow maxamed beere degmada gubtooriya aan ku dhashay isbitaalkan markii hore oo fadhiga u qaadanay waa tii naloo furay wax badan ayaan ka faa'iidnay wax badan oo naga maqnaa oo isbitaalkan hadda ka qaadanay degme iyo tuulo subax takhaatiirta sida subaxi u fadhiisato galabtii ay ka tagtaa cudurkaanna meelahaasaa lagu sheegaayey allaha inaan tala saaranay wax dhibaato hadda magaalada ku gaarsiiyey ama uu ku dilay na ma jiro wax hadda isbitaal aan la oradnayna male waxa loo baahnaa oo fikirkan oo keenayna khayr allaha siiyo bulshadana waan gaarsiinaynaa takhaatiirtayna marka horeba takhaatiir wanaagsan ay ahayd haddana laba gacmood aan ku qabanaynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay waday ololo ballaaran oo ay isbitaallo uga furaysay wilaayaadka islaamiga ah si loogu diyaargaroobo haddii uu cudurka korona dadka asiibo iyadoo guddiga la socodka koroonaha ay dhankooda wadaan wacyigelinta bulshada iyo la socodka cudurka qoysas reer miya ah ayaa maamulka galmudug ku eedeeyey inay ka barakiciyeen deegaanadooda iyadoona u adeegsaday awood ciidan waa kan wariye cali aadan wararka naga soo gaaraya deegaanka qalanqalle ee gobolka galguduud ayaa ku warramaya in maamulka galmudug ee uu hogaamiyo qoorqoor ay barakicin ku bilaabeen qoysas remi ah oo ku dhaqan deegaankaasi gawaare ciidan oo ay hogaaminayaan saraakiil ka tirsan maamulkaas ayaa weerar ku qaaday qoysaskan iyo xoolihii ay dhaqan jireen waxayna ku daabuleen gawaaridooda iyagoona geeyey dhul aysan aqoonin qaar ka mid ah qoysaskan ayaa sheegay inay ka soo carareen qayb ka mid ah hantidooda haddana ay ku dayacan yihiin deegaano aysan aqoonin waxayna eedas dusha kaga tuureen ninka lagu magacaabo jenaraal mascuud oo ah hogaamiyaha ciidanka maamulka galmudug soomaaliyeed baan ahayd waxaa laga soo baafiyey meesha hajaan u jeeday alaabtaaiyo dhibaatada ciidan baa noo yimid waana la soo camal jiiray alaabteeda waa la baabiyey cabdibinaar waa ku soo qaaday hadda duloo xarsayaasha agteeda bayna dhigeen waxaan ahay hooyo soomaaliyeed markaan soo aadnay oo geedaha yaga xaaranay oo rabno inaan soo degno waa nala ka hor yimid waa nala soo cayrshay waxaa noo yimid maamul baa yimid waxaasaa ka talinayaa nala yidhi markaan meeshayda ku soo laabannay oo barkadaydii u nimid oo geedahayagi xaarannay waxaa dhacday in nala ka hor yimid in nala soo cayrshay in nala yidhi ka baxa waxaa mascuul baa nugu dalbaday dadkii ciidamadii buu nugu dalbaday waa ka soo waa nala soo cayrshay baabuur baa naloo keenay waa nala ku soo xarraasay waa nala jajabshay waa nala harjuumay waxayagii waa ka soo cararnay ayagaana na soo cayrshay waa ka barakacnay meeshii waa meeshaan deganaa jirnay waa meeshaan daaqi jirnay waa meeshaan cabbi jirnay waa meeshaan ku noolaa jirnay waxaa naga soo cayrshay dawladdaa naga soo cayrisay waa kasoo nala ka soo baxshay meel gaahiyahaan dhoobannahay xoolahayagii ma haysanno magaaladeedii waa ka baxnay halkaasaan dhoobannahay
nimankaasi xaaskayagii baahbaahshay maatideedii laayey marasteennii laayey weerarka ah indhahaana ka qarsanmayna jannana gelina awal shacab maryaalo baana weeranayay laakiin saaka weerarku wuxuu taagan yahay niman tuuntay
waxaa nahay dadka xaaskoodii lagu tuntay annagu annagu marka wixii ilaahay lagu garto hore aan dhowranayno oon rabbi ahayn lama arko qalabkayagaan kor u qaadanaynaa gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya wuxuu ka mid yahay gobollo ay dhowaan ka dhaceen dagaalbeeleedyo u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan oo ay gadaal ka riixayso xabashada etoobiya maadaama ay hubka ku dirirayaan beelahan ay iyada bixiso warka dibadda ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya weriye maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku eegaynaa sarakac aad u ballaaran oo ku yimid qiimaha la kala iibsado dahabka caalamka
بداتها suuqyada caalamka ee lagu iibiyo dahabka ayaa waxaa laga dareemayaa sarakac ballaaran oo ku yimid xagga qiimaha taas oo ay ugu wacan tahay xaaladaha ka jira caalamka qiimo korarkan ayaa la dareemay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaana lagu soo waramayaa in uu yahay sarakicii ugu ballaarnaa ee ku yimaada qiimaha dahabka tan iyo sannadkii labada kun kow iyo tobanka halbeega dahabka lagu cabiro ee onse ayaa gaaray lacag dhan kun iyo siddeed boqol oo dollar waxaana garaamkii uu noqonayaa ku dhowaad toddobaatan dollar qaar ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee caalamka khubarada dhaqaalaha waxay tilmaamayaan in arrintan ay uga wacan tahay cudurka coronavirus ee adduunka gilgilay kaas oo weli taagan waxaana hoos u dhacay shaqooyinkii bangiyada iyo isdhaafsigii lacagaha taas oo sare u qaaday qiimaha uu leeyahay dahabka dahabka ayaa ah hanti soo jireen ah oo la adeegsanayay tan iyo markii uu bini'aadamka uu allah abuuray waxaana dadka ay ku tilmaamaan in uu yahay maalgashi aamin ah oo la isku halayn karo qofkii lacag haystana ay tahay inuu u beddesho dahabka xubinta ganacsiga halkan ayaan kusoo gunaanadaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halka warkaanu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan donald trump ayaa weerar afka ah kala kulmay gabar uu adeer u yahay iyadoona ku eedeysay inuu duminayo dalka maraykanka mary trump oo haweenaya wadeer u yahay donald trump islamarkaana uu dhalay nin la dhashay donald trump ayaa weerar afka ah ku qaaday adeerkeeda oo ah madaxweynaha waddanka maraykanka haweenaydan ayaa buug ay ka qortay trump soona bixi doona maalmaha soo socda waxa ay ku tilmaamtay trump inuu burburinayo dalka maraykanka islamarkaana uu yahay nin horraantiisaba aanan lahayn sumcad wanaagsan waxay sheegtay inay xusuusato in xitaa aanu ku wanaagsanin waxbarashada oo imtixaanka jaamacadda uu isdabamarin ku samayn jiray isagoona beddelkiisa qof kale u dirsan jiray imtixaanka si uu ugu galo oo isaga dhigo shakhsiyadda trump waxay sheegtay inuu yahay qof aanan la dhaqmi karin bulshada islamarkaana xanaaq badan jecelna in awood iyo kibir uu wax ku maamulo shabakadda c n n oo heshay qayb ka mida buugga la filayay in maalmaha soo socda la baahiyo ayaa shaacisay in buuggan ay ku qoran yihiin xog xasaasi ah oo ay ka markhaati kacayaan qaar ka mid a xubnaha qoyskiisa bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray buwag dhowr ah oo siyaasiyiin madax hore wariyaal iyo shakhsiyaad caadi ahba ka qoreen donald trump iyagoona ka siman dhaleeceynta trump oo ay ku tilmaameen inuu yahay qof jaahil ah maraykankana dumin raba warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin